You're with SBS Radio.
ciid mubaarak kul caam waantum bukheer waa maalin arbacaah waa maalintii ugu horreysay ciidul fitriga aanu ku ciidno magaalada melbourne ee dalka australia goobtan aan ku suganahay oo ah xarunta daarusalaam ama markaska daarusalaam ayaa tan iyo markii la iibiyey dhowr sano ka hor maanta salaadii ciidda halkan ku ciiday dhammaan waxaan salaamaa muslimiinta oo adduunka joogta o dhan gaar ahaan australia markaa kabacdi alxamdulilahi asxaabteeda salaama oo dhan oo culammadeyda dhan asalaama meel kastoo ay joogaan adduunka ka joogaan waxaan gaar salaamaa awlaadii aan dhalay iyo maamada ilmaha ii dhasho dhan deeqashay qaadan oo iga maqan oo magaalada bambaasi ku nooshahay deeqashay qaadan waa salaamaya boqol iyo toban afarta quraanka caadiisa ku salaamaya markaa kabacdi dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtaan inta iskul nool oo dhan ayaa salaamaa carruurtayda salaamayaa ummadda islaamka aan salaamaya meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa ee, maalin farax leh inay ku ciidaan ayadoo aw jurxi jiro dhibaato badan ay jirto ummadda islaamka aan u ducayno wix dhibaato aa, dhibaato haysato inta kalena ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay si fa- si fiican ku farxa ee, farax ee, barwaaqaa insha allahu tacaala ee, iyo raynrayn leh ilaahay ha naga aqbalo camalka suuban ee aad ilaahay agtiisa la imateen soon iyo salaad aad ula imateen ilaahay ha naga aqbalo waxaan leenahay ألف ألف مبروك عيد مبارك تقبل الله منكم كل عام وأنتم بخير anigoo ku hadlaya magaca maamayaasha hedelberg waxaan u tahniyadaynayaa een, communitida reer hedelberg iyo soomaalida iyo muslimiinta dhammaantood ciid mubaaragaan leeyahay ciid mubaarak Een, ilaahay sanadkan sanadkiisa nabadii salaamo allaha nagu gaarsiiyo waxaan aad ugu faraxsanahay een, beertii aan abuuranay miraheedoo noo soo baxay alxamdulilaah meeshaan maanta aan ku tukannay beeraan abuurannay waaye miraheedina waa gurannay ilaahay waxaan ka baryaa inuu noo siyaadiyo sanadkan sanadkiis iyadoo intaan ka khayr badan oo ka fiican inaan ku tukanno shabaabkanaan ugu talagalnay inay in isugu yimaadaan oo isku bartaan oo diinta ay ku bartaan oo maxay ahayd dhaqankooda ay ay ay ay ku xoojiyaan ilaahay waxaan uga baryayaa golihii la isugu imaanayay oo diinta leen- maxay ahayd golihii la isugu imaanayay oo diinta lagu adkaynayo inuu ilaahay nooga dhigaan ilaahay ka baryaynaa ciid mubaarak ciid mubaarak عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير خير all المسلمين around the world waxaan leenahay ciid wanaagsan ee maasha allah meeshaan quruxda badan daarusalaam islamic eh, center ayaan maanta maalintii ugu horreysa ku ciidaynaa Eh, aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastoo aad joogteen ciid mubaarak waxaan u tahdi- tahniyadaynaynaa ummadda soomaaliyeed ciid mubaarak meel kasta ay joogaan waa markii ugu horreysay aan ciid ku suubinay eh, jamciyadda daarasalaam waa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannah Ah, bismillaah um, maanta waxaan u dabaaldegnay eh, munaasabadda ciida oo aan halkan daarusalaam aan isugu imaanay Eh, maasha allah soddon soddon maalmood oo aan soo soomaynay wuxuu inoogu soo dhammaaday eh, si oo maxaa la dhahay nabada ayuu inoogu soo dhammaaday ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan waa markii noogu horreysay insha allah oo aan oo aan markas soomaali leedahay aan ku aan ku ciidaysanno marka u- waxaan sa- sa- s- eh, saas daraaddeed waxaan u hambalyaynaa ummadda s- muslimiinta guud ahaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed me- ah, waddankii jooga iyo waddankan aan ku noolnahay australia waxaan u rajaynaynaa ciid wanaagsan insha allah waxaan ku- u- u- u- ugu mahadinayaa markaskan ummaddii noo diyaar garaysay qaarkood ay dhinteen allah u naxariisto qaarna haddii ay nool yihiin odayaashiina waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay ajir hadinka siiyo markaskan aan noo diyaar garayseen bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdiraxmaan xasan axmed shiidow ee, waxaan rabaa inaan u diro dhammaan ee, soomaalida weyn ee, ciid wana- ciid wanaagsan ciid mubaarak ee, gaar ahaan anigoo ka mid ah maamulka xarunta daarusalaam oo sanadkan noogu horreysay ciidii koowaad aan ku ciidnay allahu akbar bismillahi raxmaan raxiim ciidan maxaa waa ciidda ugu horreysa aan ku tukano masaajidka daarusalaam ani maxaa ka mid ah ilmaha oo dhallinyarada ka shaqeysa masaajidka Ah, waxaan maanta waxaa waaye halkan australia maanta waan ciidnay insh- alxamdulilah eh, waxaan eh, ciid eh, mubaarak u direynaa shicibka soomaaliya oo dhan eh, waddanka gudihiisa iyo shicibka ku nool australia eh, iyo magaalada melbourne eh, ciid wanaagsan waxaan idin leenahay eh, ciid wanaagsan ciidan ciidiisan waxaan rajeynaynaa in ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo Eh, shicibka soomaalina waxaan u direynaa ciid wanaagsan waxaan le- rajeynaynaa in waddanka uu ilaahay dejiyo oo sida maanta xaaladdan ku jirno xaalad ka fiican ciid dambe ilaahay nagu gaarsiiyo marka ugu horreysa waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ilaahay uga baryayaa ciidan ciideeda kale inuuna gaarsiiyo anagoo bash bash iyo barwaaqo iyo dalkii oo degay si buuxa u degay waxaan salaam gaara u dirayaa eh, hoggaanka dalka madaxda ah iyo inta kale iyo bulshada inteeda kale dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak shaqadana garabkiina allaha galo waa idin wada salaamayaa guud ahaan soomaalida iyo muslimiinta ku nool austraaliya ayaa maanta maalintii ugu horreysay ciidulfitriga halkan ay ku ciideen iyo masaajidda kale ee dalkan austraaliya dalka new zealand ayaa waxaa la sheegayaa in maalinta khamiista ay tahay maalinta ugu horreysa ciiddooda
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.